asalaamullaahi calaykum subax wanaagsan dadka dhegaysanaya u meelkastoo aad joogtaan ku soo dhowaada warka subax ee raadiyaha qaranka qodobada saakana waxaa ka mid a madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kala hadlay wasiiru dowlaha britain u qaabilsan arrimaha afrika taageerada ciidanka iyo waxkaqabashada xaaladda bini'aadantinimo in ka badan toban ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab oo lagu dilay dagaal ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe bandhiga buwaagta muqdisho oo shalay ka furmay magaalada muqdisho ayaa galaya maanta maalintiisii labaad iyadoona ay ka qaybgelayaan qorayaal isugu jira soomaali iyo ajnebi kulan lagu taageerayey mashruuca dhismaha dekedda hobyo oo lagu qabtay magaalada gaalkacyo iyo dowladda hoose ee magaalada washington ee dalka maraykanka ayaa ka burburisay ganacsatada soomaaliyeed oo halkaasi ku ganacsan jira wararka caalamka ee subaxna waxaa ka mid a ra'iisul wasaaraha cudub ee wadanka ra-iisul wasaaraha cusub ee waddanka suudaan oo la dhaariyay
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
kusoo dhowaada warkeennii oo faahfaahsan waxaana halkan idinkaga akhrin doona warkaasi oo dhammaystiran anigoo ah cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa kala hadlay wasiiru dowlaha britain u qaabilsan arrimaha afrika taageerada ciidanka xoogga iyo wax ka qabashada xaaladda bini'aadantinimo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lefdegran ayaa daafuray xarun loogu talagalay inay tababar ku qaataan ciidanka xoogga dalka qeybta lixdanaad taasi oo ka kooban xafiisyo iyo goobo lagu barto sida wax markaasi loo liisho madaxweynaha ayaa gudaha xarunta waxaa ku soo dhoweeyey wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda u k u qaabilsan arrimaha afrika safiirka dowladda ingiriiska u fadhiya soomaaliya iyo saraakiil kala duwan soo dhoweyn kadib madaxweynaha koonfur galbeed ayaa kormeeray qeybaha ay ka kooban tahay xarunta waxaana uu bogaadiyey saraakiisha dowladda u k sida mar weliba ay u garab taagan yihiin sidii dowladda soomaaliyeed ay u heli lahayd ciidamo tayeysan oo la wareega amniga guud ee deegaanada koonfur galbeed madaxweyne maxamed cabdicasiis laftagraan ayaa madaxda kala hadlay sidii kaalintooda ku aadan xoreynta gobolada koonfureed ay uga geysan lahaayeen sidoo kalena laftagraan ayaa madaxda kala hadlay sidii ay wax uga qaban lahaayeen xaaladda bini'aadantinimo ee ka jirta koonfur galbeed soomaaliya madaxda ka socotay dowladda ingiriiska ayaa dhankooda waxay sheegeen inay wadaan sidii ay u soo saari lahaayeen macalimiin soomaaliya oo tababarta ciidanka waxaana carabka ay ku adkeeyeen in kan u k ahaan ay kaalin weyn ka geysan doonaan xoreynta koonfur galbeed soomaaliya iyagoona xusay in mar weliba muhiimadda koowaad ay siinayaan arrimaha bini'aadantinimada in ka badan toban ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ayaa lagu dilay dagaal ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe abuukar maxamed bacadle ayaa warbixin warkaa ku aadan inoo haya
dagaalkani ka dhacay deegaanka carmooley oo dhanka galbeed ka xiga qiyaastii toban kilomitir magaalada jawaar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxaa u dhexeeyey kooxda argixisada ah iyo militariga soomaaliya iyo dhallinyarada deegaanka oo isku dhinac ah waxaana khasaare aada u baan lagu gaadhsiiyey kooxaha argixisada sida uu warbaahinta u sheegay abaanduulaha ciidamada qaybta toddoba labaatanaad ee militariga soomaaliya ee ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle jenaraal saalax yacquub jenaraalka iyo ciidamo uu hogaaminaya ayaa howlgallaha ay ku bacsanayeen kooxaha argixisada waxay ku gaareen deegaanaha aada ugu dhow gamboole halkaasi kooxaha argixisadu ay ku dhuumaalaystaan ayna halkaasi ka sameysteen waxa ay u yaqaanaan maxkumugtuusheeg ay dadka ku handadaan ciidamadaha ayaa waxa ay u sheegeen dadka deegaanka in ay uga baahanyihiin garab sida kooxahaasi loo cirib tiro waxaana uu sheegay jenaraalku in howlgalku uu soconayo ilaa iyo kooxahaasi godka ugu dambeeya looga dabagalo dhallinyarada deegaanka ayaa ka codsaday militariga soomaaliya in ay gacan siiyaan maadaama ay kooxaha argixisadu doonayaan si xaqdaraha naftooda ee maalkooda in ay u bannaystaan taliyaha ayaa ku dhiirigeliya dhallinyarada in ay garab istaagsan yihiin ciidamada militariga soomaaliya iyo dowladda federaalk soomaaliya wuxuuna ka codsaday dhammaan dhallinyarada ku nool deegaanada dowlad goboleed hirshabelle in ay kacaan oo ay iska tuuraan heryada ay saareen koox argixisadu baandulaha oo arintaasi iyo khasaaraha gaaray kooxda argixisada ka hadlaya waa kan halkan maanta aan taagannahay waa meesha la yidhaahdo carmooley waa howlgalka ka wadno halkaasoo cali muxuu ahay xoogaha dagaalihii uu ku dhex maray nimankii nabaddiidka ahaa iyo eedan macaawisleyhii oo ay taakulaysa qaybta toddobiyo labaatanaad halkaas waxaa loogu dilay nimanka nabaddiidda ah ilaa iyo muxuu ahaay kow iyo toban nin ee dhaawac ilaa iyo shan iyo toban gaaraayana muxuu ahay waa jira oo waa qaateen halkaasi ciidankaasi wuxuu ka keenay guul lama filaan ah xaqiiqdiina waana muxuu ahaa ee ciidan u diyaarsan inay waajib kasta oo la fara ay fuliyaan ee dagaalkaasna xali si wanaagsan ugu guulaystay kadibna gurmadaan u samaynay qaybta toddobiyo labaatanaad waa la howlgalnay hadda waxaan ka nimid meesha la yidhaahdo jiriir row ilaa iyo deegaanada hoos yimaada nimankii nabaddiidka ayna raad iyo jaan meelay dhigan lama haayo ilaa iyo haddeerna raadkoodii aan ku taagannahay dad kastoy galaanna waa loogu dabagalaa haddii aan la idmo waajibaadkaasna sidaas ayuu u sii soconaa waa wixii naloo idmaday sidaa darteed waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan deegaanada hirshabeelle meel kastoo ay yihiin hadday tahay dhinaca hiiraan iyo haddii ay tahay shabeellada dhexe waa in la howlgeliyaa loona diyaariyaa inay fal galaan dhammaan macaawisleyda sidaa guushaan oo kaleenta iyo guulo kaloo badan oo muxuu ahay ee hadda ka hor ay macaawisleyda gaareen waxaa la hubaa haddii ay dhaqaaqaan macaawisleyda qaybtana ay muxuu ahay xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka booliska hirshabeelle intuba ay gacan siiyaan in la guulaysanaayo nimanka nabaddiidkana laga sifayn doono dhammaan hirshabeelle oo dhan waxaan u taagannahay afar iyo labaatanka saac waa inaan dalka xurayno waa in loo dhintaa waa in nafta loo huraa qof kasta oo qaangaar ah oo soomaali ah oo dalka u dhashay oo deegaanka iska leh waa inuu diyaargaroobaa dagaal qorigiisana qaataa sidaasaa guul lagu gaari karaa gobonnimadu waxay ku xidhan tahay dhiig daato geedka markii la tallaalo haddaan biyo lagu shubin oo aan la waraabinin ma baxayo gobonnimadana waa la mid waxaa nasiib darro ah in maanta nin jaysdiga ka yimid afghanistaan mid laga keenay afrikaankaa kale mid ka yimid iyo mid yurub iyo meel jini laga keenay in maanta dadkii aad ka dhalateen iyo waalidkii idiin dhalay iyo hantidiinni geed hoostiis in loo waaro lagu nafaqeeyo muxuu ahay sidii xoolihii lagu qaaro ayaan darro waay waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed ha howlgaleen ha kaceen annagana waa garab taaganna haddii aan la idmo waana guulaysanayseen biidnillaahi kariim sidaas daraaddeed hal loo diyaar garoobo howlgal ballaaran oo cadowga lagu sufaynayo dhaqaaqan maanta aan dhaqaaqnay dib loo laaban maayo ilaa cadowga godka ugu dambeey aan ka saarno aad iyo aad aad mahadsantiin
warkaasi ama codkaasi waxaa u dambeeyey warbixin magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle uu nooga soo diray waryaheena abuukar bacadle taa oo ku saabsanayd in ka badan toban ka tirsan argagixisada al-shabaab oo lagu dilay dagaalka dhacay gobolka shabeella dhexe warar kale oo howlgalladaasi ku aadan wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan iyo guud ahaan wararka arrimaha howlgallada ku saabsan ee sida tooska ciidamada xoogga dalka soomaaliya guud ahaan dalka ay iga wadaan dhanka kale bandhiga buwaagta magaalada muqdisho ayaa shalay waxa uu ka furmay magaalada muqdisho iyadoona ay ka qayb galeen bandhigaasi maanta horta waxa uu gelayaa wejigiisa labaad waxaana ka qaybgelaya qoraayaal isugu jira soomaaliya iyo ajanabi waryaheena cabdulaahi qorshe ayaa furitaankiisa shalay ka qayb galay haddana isu diyaarinaya in maalintiisa labaad uu ka qayb galo cabdulaahi hadda waxa uu igula sugaya stuudiyaha sideedaad ee radio muqdisho bal si kooban aan wax uga weydiiyo maanta iyo waxa diiradda la saaray bandhigan cabdulaahi waa mahadsan tahay sheekeeye adiga dhegeystayaasha dabcan bandhiga waa markii shanaad oo muqdisho lagu qabanayo dabcan waana sanadle oo bishan oo kale sanadkii waa mar la qabto oo ay kasoo qeyb galaan sidaa horu sheegtay baa aqoon-yahanno isugu jira soomaaliya ajaanib ka kala yimid ee dunida dacladooda dabcan inta shirka uu socdo ama bandhiga uu socdo marka laga soo tago in buugaag lasoo bandhigo haddana waxaa jira dooda cilmiyeedyo loo qabto aqoon-yahanada kasoo qeyb gala oo isugu jira soomaalida iyo ajaanibtaba islamarkaana looga doodo waxyaaba muhiim u ah dalka iyo kana qeyb qaadan karo horumarka dalka dabcan shaloo kale ilaa saddex doodooda la qabtay kala duwan oo mid walbaba muhiimadeeda ay lahayd islamarkaana maanta waxaa qorsheysan kuwo kaloo fara badan oo ku saabsan cilmiga iyo sida loo waafajin karo horumarka dalka marka waxaa kaloo jira aqoon-yahanadaasi jiraan ay kusoo bandhigayaan buugaag hore loo qoray oo arrimaha soomaaliya ka sheekeynaya qaarkood ajanibi ay qoreen qaarkood dad soomaaliya oo maaragta luqadaha qalaad wax ku qora ay soo bandhigeen waxaa kaloo jira sheekeeyo aqoon-yahanada yar ama dhalinyarada yar oo ayaguna maaragta qora buugaagta gudaha dalkana ku nool in buugaag cusub ay qoreen halkaas ay kusoo bandhigayaan marka taa laga soo tagan waxaa kaloo ayadana jirta oo intaasi dheer waxaa kasoo qeybgalay sanadkan maktabado kala duwan oo lagu gado ama lagu akhristo buugaagta oo library loo yaqaano oo ku yaala gobolada dalka qaarkood way cusub yihiin qaarkood horey u shaqeynayeen marka sanadkan waa lagu casuumay sanadkiina waxaa lagu casuumaa ilaa ay saddex ilaa afar maktabadood oo maaragta kasoo qeybgala islamarkaana waxaa loogu deeqaa buugaag sanadkan waxaa maaragta saarnaa maktabad ku taala degmada gurce laga furayo sidoo kale waxaa jirtay cabudwaaq iyo beledweyne ayaduna maaragta qeyb ka ahayd marka intaas ayaa maaragta xoogga la saarayay oo la rajeynayay maaragta in buwaag loogu deeqo maantana maalintiisa labaad ayuu galayaa beri marka waa lasoo gabagabeynaya hadduu allaha wadda lee ogolaado dabcan aqoon-yahanada ajaanibta oo kasoo qeyb galo qaarkood aan shala sheekaystay waxyaaba xiisale ay sheegeen waxa ay markay joogeen dalalkooda waxyaabaha ay ka aaminsanaayeen magaalada muqdisho iyo markay yimaadeen in uu u dhexeeyo isbedel oo ay siday filayeen si ka duwan ay la kulmeen soo dhaween kala duwan ay la kulmeen sidaa dareemayso sanad walba marka la qabto marka waxaa soo baxaa feedback ama warcelina ka timaada falcelin ka timaada qeybaha kala duwan ee bulshada barnaamijkan wuxuu muujinayaa in maaragta muqdisho ay noqonayso magaalo horumar kala duwan sii qabanaysa islamarkaana martigelin karta aqoon-yaano kala duwan oo maaragta miisaankooda leh oo ka qeyb qaadan kara horumarka magaalada halku dhig ma jiray oo bandhigan loogu magac daray maadaama sanadkiisa shanaad uu yahay sanadkan hadda wax maaragta diiradda saarnaa waxayd wacyigelinta iyo iyo dhiirigelinta qoraaga ee da-da yar waa tahay in badan buwaagtan lasoo bandhigayo maxay ka hadlayeen maxay u badnaayeen inta badan waxay u badnaayeen kuwo ka sheekeynaya taariikhda dalalka dunida taariikhda islaamka iyo weliba sidoo kale buwa ka hadlaya siyaasadda dhaqanka dhaqaalaha iyo sheekooyin maaragta la xiriira sheekooyinka buwaagta lagu dhiirigeliya ama barbaarinta caruurta oo kale bugaag diini ah ayaa lagu soo bandhigaa oo maaragta kala duwan sida sidoo kalena waxaa jira doodo kala duwan oo loo qabta aqoon-yahanada oo maaragta buwaagta marka laga soo tago aqoon-yahanada kale doodaha loo qabtaa sanadkanna maaragta waxaa macnaha la dhiirigelinayaa dadka sameynaya laabareerida ama meelaha buwaagta lagu akhristo oo la rabo maaragta gobolada dalka in lagu baahiyo si maaragta kor loogu qaado akhriska iyo qoraalka farta soomaaliga qorshe mahadsanid dowladda hoose ee magaalada washington ee dalka mareykanka ayaa waxa ay ka burburisay ganacsatada soomaaliyeed ee halkaasi ku nool goob ay markaasi ku ganacsan jireen cabdixakiin cabdi ismaaciil ayaa faahfaahin warkan ku aadan magaalada washington ee dalka maraykanka inooga soo diray suuqan oo ahaa mid ay ku ganacsan jireen kana dukaamaystaan soomaalida ku dhaqan gobolka washington ee dalka mareykanka ayaa dowladda hoose ee magaalada si tagay gobolkaasi gebi ahaanba dhulka la sintay iyada oo kuwo kalena loo asteeyey in la burburin doono dhammaadka bishan dhismaha cusub oo hadda ay socoto dhismihiisa ayaa waxaa la wareegi doona shirkad gaar loo leeyahay sida uu ii sheegay faarax bile maxamed oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada siyaral wuxuuna kaloo ii sheegay inay adag tahay in la helo goob sidaan oo kale ku dhex taalla faras magaalada meelaha badana oo aad soomaaliyad ijaaran karaan maba meel walba waa xiriiri ganacsiga iyo dhaqaalaha halkan aad buu u kacsan yahay marka way ku adag tahay in ay helaan dhul ay ijaartaan waxaaba laga yaabaa dad qaar in ay ganacsiga gebi ahaanba ka baxaan ayagoo maadaama aysan helaynin meel ay ku ganacsadaan mise meel ay ijaartaanba hooyana diifa yuusuf oo ka mid a ganacsatada suuqa bakaara mool ee loo sheegay inay ka guurto inta ka dhiban bishan ayaa ka cabanaysa dhibta kusoo foolle iyada oo ummada soomaaliyeed iyo madaxdooda oo fariin u dirtay magacayga waxaa la yidhaahdaa nadiifo yuusuf waxaan ku ganacsadaa bakaara mool oon dukaan ku leeyahay muddo toban sano ah haddana waxaana la yidhi waa laydinka jijibinayaa oo haddii ilaahay ku idmahayo wax xaqa oo aad leedihiin ma jirto sidaas ayaanu aad iyo aad uga xunnahay mana daab aan nahay communitiga soomaalida oo ku nool ama ganacsatada ku nool halakan waxaanse aad maanta uga faraxsanahay inuu na hor joogo sifiga qaranka soomaaliyeed een ilaahay waxaan baryaynaa qaran aanu maaragtay ilaahay ku idmahayo aanu maaragtay hawshayada iyo dhibaatadayada fahma
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin kulan lagu taageerayey mashruuca dhismaha dekedda hobyo ayaa waxaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabdirasaaq maxamed axmed oo wariyaasheena gaalkacyo ka mid ah ayaa warkan inoo soo dira kulankan oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka dowladda hoose ee degmada gaalkacyo islamarkaana ahaa mid lagu taageerayo daafurka mashruuca dhismaha dekedda magaalada hobyo iyo doorka ay ku leedahay dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka gobolka mudugka degmada gaalkacyo iyo boqolaal dadweyneha kulankan ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay xubnihii matelaya ururada dhallinyarada gobolka mudug kuwaasi oo ka muujiyay halkaasi sida ay u taageersan yihiin kaalinta dowladda soomaaliya ay ku leedahay dhismaha dekedda hobyo iyo sidoo kale dadaalka ay dowladda ugu jirto mashaariicda horumarineed ee dalka
shacab haddaa maqashaan waa dowlad haddaana dowladnimada loo dhowaanin inta aad dowladnimada u jirtid bay mashaariicda kuu jirtaa haddaa adigu deegaankaada bahallagaleen ka dhigtid oo aad tidhaahdid yaala ii soo gelin oo aad tidhaahdid afar ninoo mucaarada aad fadhiisatid ilidda hore fadhiisatid mashruuc waxaan isleeyahay kuu imaanaya ma jirto xaqiiqatan markaan ka hadalno wa laakiin haddii qalbiga loo furo dowladnimada ay tahay dowladnimadeenna loo muujiyo rabitaanka shacabkana dowladnimada ay dowladnimadii ku timid aan u muujinno waxaa hubaalah oo xaqiiqo ah inay hirgeli doonto dhammaan mashaariicda ay ballan qaaday dowladda federaalk soomaaliya inay ka fulinayso dowlad goboleedka galmudug
marka xigana waxaan u mahad celinayaa ra-iisul wasaare xasan cali khayre runtii annaga maanta caawa waxay noo tahay farxad waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa ra-iisul wasaare xasan cali khayre galmudug waxyaalihii uu ka qabtay gaar ahaan annaga haddaan nahay degmada gaalkacyo ama gobolka mudug wuxuu noo qabtay wax la koobi kara maahan
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay caawa inaan ku soo aaday taageeradii dhismaha dekedda hobyo runtii waa mashruuc aad iyo aad u fiican dadka ku howlan ugu horeysa xukuumadda federaalka soomaaliya madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaare khayre aad iyo aad ayaan idinka mahad celinayaa deegaanka dadaalka iyo horumarka ka socda runtii anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda galmudug maxaan ku dhahdaayey dibadda aad iyo aad ayaan usoo dhaweynayaa horumarka deegaanka ka socdo waxaan leenahay waa idinkala qayb qaadan doonaa mahad celinaa ra-isul wasaaraha jimhi ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya waxaan leenahay khayrre khayr aan sugayna baa tahay khayrre dadkaani waxay ku hayaan garab istaag inta uu xaafiiska joogo ra-isul wasaare khayrre iyo weliba inta uusan jooginba waxaan leenahay waa ku mahadsan tahay deegaanka sida aad waxtarmaadka u gelisay duqa degmada gaalkacyo xirsi yuusuf barre ayaa isna sidoo kale kulanka ka hadlay waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad ka mahad celinayaa dadaalka aan isleenahay waa meel la aamini karo marahaya oo ay sameeyeen dowladda nabadii nolol shirka horey waxaan leeyahay waa taageereen inay mar kalena taageeraan baan usoo jeedinayaa cid kasta oo reer galmudug ah oo mucaarad ah waxaan leenahay baabur jooy baabur baa laga raacay wixii hore inta iska daydaan iska daysaan aan nabadii nolol isugu nimaadno gudoomiyaha gobolka mudug cabdiraxmaan cali diiriye isxal ayaa bogaadiyey daahfurka mashruuca dhismaha dekedda hobyo
dhismaheeda inaanu taageerno waayo dan badan baa nooga xiran hadday noqoto mid qaran hadday noqoto mid galmudug iyo hadday noqoto mid gobolka mudug ah waan bogaadinaynaa waxaan leenahay hambalyo hambalyo cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
warkaasi waxaa uda kaga maanaya warbaahinta qaranka ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha cusub ee waddanka suudaan ayaa la dhaariyey cabdalla xamdo go-a ra-iisul wasaaraha cusub ee waddanka suudaan ayaa loo dhaariyey xilkaasi waxaana goobjoogka ahaa saraakiishii sarsare ee militariga waddankaasi cabdalla xamdo go-a dhaqaaliyahan muddo ku noolaa dibadda ayaa sheegay in muhiimadda uu sii doono xalinta qalalaasaha dhaqaale ee ka jira dalkaasi suudaan shalay ay ahayd markii jarnaal abdifitaax burhaan loo diyaariyey madaxda dowladda kumeel gaarka ee dalkaasi suudaan warkii subax oo aad ka maqlayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo subaxnimada saaka aan idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekaye waygaynta mahadcelin waxaa mudan farsamayaqaankii guud ee warka cabdisalaan yare intaynu warkan ku lamid ku kulmi doonno waa sheekayey dhammaan mahanweynta warka oo idin leh subax wanaagsan